bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale Ee, mahaddaas alle kadib waxaan soo dhoweyhaa shirka ikhtiyaarta fadhida dhammaanteed waxaan ku salaamaha salaanta islaamka salaanta ugu qiyaam badan oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ee, shirka ay isugu yimaadeen saddexda beelood ee gobolka wada degta waa shir aada iyo aada u qiimo badan waa shir ay danahooda uga talaysahayeen u arkeen waktiga ugu habboonay inuu yahay sida hadda xamlooyinka iyo maaragta colaadaha gobolka soo wajahay markay fiiriyeen maxaa nolosheennu ku jirtaa mid aakhiro iyo mid adduunba danaha kuwoodaa waxay uga hadleen waxaa noloshooda aakhira ku jirtaa oy badbaado ku heli karaan midda adduunyana ay badbaado ku heli karaan waxay u arkeen ilaahay kitaabkiisa inay qabsadaan odayaal baa ka hadlay ikhyaaraho waxgarada waa in cid kasta oo deris nala ah ee walaala ee maantana maqle ay nagula xiraato xarigga allah inaan wada qabsanno dadka sida hadda lasoo carabka lagu wada dhuftay lasoo maran habaabiyey ee la yidhi kaalaya duulamaad gelaydiine waxaa loo duulaa waa dadkii aabbayaashoodii iyo hooyooyinkooda ahay waxaan u sheegaynaa dib uga dega maandhooyow waxaad ku badbaadi kartiinna waxaa laga arkaa cabsida allah inaad gaar u laabataan ilaahay kitaabkiisa inaad u laabataan inaad nala qabsataan xarigga allah waxaad adduunyo iyo aakhira labadaba ku badbaadi kartaan waa intaas Ee, maanta xilliga jira qofkii iyadoon gadaal isu xisaabin qoray la booda ee tira maaragtay haddii alla ku roon yahay waxaan ilaahay raalli ka ahayn aan qabaa tiraa ma suuroobeydo annaguna ma ka yeelin qof kasta oo isa soo waasha qof kasta ee cirka iyo dhulka inta ka dhexeeda soo marta waxaan ilaahay raalli ka ahayn ma ka yeelin wax ilaahay soo ag marana ma noo imaahaya insha allahu baidnillah alkariim wax kasta oo dhacaa ilaahay qadartiisay ku yimaadeen waxaan ilaahay soo amrina cid keeni kartaa ma jirto ciddii rabtay inay wax maamushaaho ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa ha ku maamusho ciddii rabtay inay haddii alla kurayn sharaf iyo cisi ku noolaato ilaahay kitaabkiisay ku dhex jirtaa ha ku maamusho ciddii rabtay inay aakhiro ku badbaado ilaahay kitaabkiisay ku dhex jirtaa ee ha fiirto intaasaan leenahay annaguna qof kasta ee maanta waddo kale ku leexata inaan ka daba leexana diyaaruma ihin ciddii tiraa waxaan ilaahay raalli ka ahayn aan idinku maamulaane ma ka yeelayno kamana yeeli karno se waxaan ilaahay raalli ka ahayn meelaan u dhignaho ma muuqato ilaahayna nama farin waxaan leenahay dadka walaalaha ah oon deriska nahay warbixinta aan gaarsiihayno oo baaqa nabadeed u jiidihayno walaalayaalo soo dhowaada nala qaata ilaahay kitaabkiisa aan col u aragno ciddii ka soo horjeedda ilaahay kitaabkiisa aan ka midoowno ciddii ka soo horjeedda ilaahay kitaabkiisa aan uga midoowno annagoo ilaahay kitaabkiisa ku xiran inaan ilaahay kitaabkiisa difaacno ragga beelaha saddexdaa oo fadhiya u dhashay ee la soo hubeeyey oo la yidhi kaalay aan difaacnayn hadda horena waa uga hadalnay oo ikhyaar iga horreydaa ka hadashay aniguna waa ka hadlay mar labaadan waxaan ugu sii celee ciddii u socota waxaan ilaahay raalli ka ahayn inay fulido ilaahayna u aqbali maa annaguna ma ka yeeleyno ma ka yeeleyno go-aanaan ku qaadannay waxaan ilaahay kitaabkiisa ahayn ciddii noo keenta inaanaan ka hoos qaadin inaan naftanada iyo maalkanaga iyo sharafkanaga iyo cisiganaga aan difaacno oon ku difaacno cid kasta oo isu soo waashaaho inaysan intaasoo kale nooga qaadi karin waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan maskaxda lagu soo shubay oo qaldan waxaan leenahay dib uga laabta hadda ogaada annagu aragtidanada iyo caqliganaga iyo fakerkii saddexdan qolo ay maanta isu sheegtay aan ku hadlaynaa wixii ilaahayna farayaan wadanaa waxaan idiin sheegaynaa hona waa iyadii arrinkaas dib ha looga dego maskaxda qaldanahoo la wado anaga hadalkeena intaasaan inaan kusoo kooban rabaa wixii col iyo dhib nagu wadana ilaahay hanaga qabtaan leenna gaalada allaha jabshaan leenna gaalada allaha jabshaan leenna ilaahay subxaanahu watacaala hay wixii aan ilaahay kitaabkiisa ahayn maanta ciddii wadda oo rabta annaga inay sanka naga gelidane wixii hanuun u qoran yahay allah soo hanuunsho waxaan hanuun u qorayna allaha naga qabtaan leenna intaasaan kusoo duceeyahaa وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته